بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلابنيا آية الصدن هي سديدات من سورة العنكبوت وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فسدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين waxaynu ku soo jirnay ambiyadii ilaahay diray ummadaha loo diray ummadihii waxay la qaabileen ambiyadaas oo ahayd in badanoo ummadaha ka mida inay rususha beeniyeen deedna ummadihii in la halaagay rusushii iyo dadkii rumeeyeyna ilaahay inuu badbaadiyey subxaanahu wa tacaala waxaa inoo soo dambeysay qisadii nebiyullaahi shucayb iyo qoomkii loo diray sidii loo baabi'iyey qoomkaas halkaanna waxaan ka qaadanaynaa reer caadi iyo reer hamuud waa caadan wa hamuudda wa ahlaknaa waxaan halaagnay caadan reer caad iyo wathamuuda iyo reer hamuud labadaa qolo waa halaagnay waqad tabayana waxaana caddaaday waqad tabayana wuuna caddaaday lakum idinka ihlaagaas iyo halaagaas waa idiin caddaaday min masaakinihim buu idinka caddaaday meelahay degganaayeen in la halaagoo la baabi'iyey calaamadii baaba idiin muuqata meelihii lagu halaagay waqad tabayana wuu caddaaday lakum idinka ihlaagaas iyo halaagaas min masaakinihim masaakintoodii iyo guryahoodii ayuu idinkaga caddaaday oo xijaas ku taallay oo yeman ku taallay oo calaamaadka ay muuqdaan war ma weydnaan cibro qaadanayn meesha aa maraysaan dada ummada horea lagu halaagay waxaa samaynaysaan iyo xumaantaanoo kale inta sameeyeen ayaa la baabi'iyey ee xumaantan ka joogsada oo nebi moxamed rumeeya calayhi salaatu wasalaam qur-aanka raaca ilaahayna waxida wazayana wuxuu u qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaanku wuxuu u qurxiyey acmaalahum acmaashooda xumxumayd ayuu u qurxiyey gaalnimo iyo macaasi iyo balaayo shaydaan baa u qurxiyey camalka xun oo dhan shaydaankaa qurxinaya oo dadka macnaha ku diraya oo jecel oo ku boorinaya inay dadku ilaahay ka fogaadaan wax xun unbow dadka isagu ku boorinaya markuu saa ugu qurxiyey fasaddahum wuxuu ka weeciyey oo ka manciyey bimacnaa manacahum oo ka duuday can isabiili dariiqi xaq ahaa wa kaanuu waxayna ahaayeen labadaa qolo reer caadiya reer samuudba mustabasiriina kuwa mustabsiriina oo cuqalo ah caaqiliina mustabsiriina kuwa wax arkaya kuwaasi ahaayeen aragti leh ayay ahaayeen dad xadaarad lahoo waxay ahaayeen awood badan la siiyo cimri badan la siiyadoo waxa weye indhe waxgarad badan waxyaalo badan garanayay ahaayeen iyagoo wixii garanayeen laakiin iimaan iyo wanaag lama imaan maxay ula imaan waayeen garasho la-aan maaha takaburan wacanaada madax tiirin iyo kibir ayaa ku keentay inay sidaa sameeyaan wa kaanuu mustabsiriin ayay ahaayeen baa ilaayiri kuwa mustabsiriin ahaayeen nimankaa iyagaa way u jeedeen way arkayeen way fahmayeen laakiin kibirkaa u diiday inay xaqa raacaan oo rumeeyaan way isla weynaayeen niman kibir badan bay ahaay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa qaaruuna wa fircawna wa haamaana odayaashii gaalada ahaa waa kuwan magacyadooda wa qaaruuna wa ahlagnaa waxaan kaloo halaagna qaaruun ninkii qaaruun la dhihi jiray ilahay wuxuu yidhi waa halaagna ninkaasi waa ninkii saaxibu lkunuuzi اlkaiira ina qaaruuna kaana min qowmi muusa baynu soo maray inuu ninkii xoolaha badan loo dhiibay oo khasanadaha uu hayo xataa furayaashooda iyo xoolahaasi inta ay la-eg yihiin ee aada iyo aada u tiro badnaayeen kaas waa inagii soo marnay waa ninkii la dhihi jira qaaruun weeyaan qaaruun waa halaagnay waxaan kaloo halaagnay wa fircawna fircoonna waa halaagnay ninkii boqortooyada haysay weeye saldannada iyo wasiirnimada wa haamaana haamaanna waa halaagnay haamaankaas wuxuu gacan ku siin jiray baa la yidhi dulmiga iyo xadgudubka ayuu gacan ku siin jiray walaqad jaaahum muusaa bilbayinaati walaqad xaqiiqee dhaar waxat walaqad jaaahum waa ula yimid muusaa nebi muuse bilbayinaati bayinaat buu ula yimid aayaad cadcad iyo xujooyin daahiraad ah ayuu ula yimid walaqad jaaahum muusaa nebiyullaahi muuse wuxuu ula yimid bilbayinaati aayaad bayinaada xujooyin cadcad deed mayay raacin mada fastakbaruu waa iskibriyeen fil ardi ardada dhexdeeda isku kibriyeen waa iskibriyeen cibaadadii ilaahay iyo daacadii rasuulkiisabay ka santaageen meel kale kibirkooda ma gaarayee arag cibaarada qur-aanka fastakbaruu fil ardi ardada unbay isku dhex kibriyeen samada iyo meel kale iyo iskuma kibrin karaan mana gaari karaane ardada dhexdeeda unbay isku kibriyeen ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaanuu manaysan ahaanin saabiqiina kuwa naga fakanayo naga sabqaya naga dhaqaya naga fakanaya cadaabka iyaga ka fakanaya maysan ahaanin ee waanu awoodnaa waanu qabanaynaa qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi fakullan mid kasta akhadnaa waanu qabannay bidanbihi dembigiisaanu ku qaban mid kasta oo macnaha iyaga ka mid ah kuwa mujrimiinta ah bidanbihi dembigiisaanu ku halaagn oo ku qabannay macnaha fakullan mid kasta akhadnaa waanu qabannay bidanbihi dembigiisaanu ku qabannay markaasaa dembigaasaa lagu ciqaabay fa minhum waxaa ka mid ah man fa minhum waaa fa minhum iyagoo ka mid ahaaday man baa ka mid ahaaday arsalnaa calayhi aan dushiina ku aan dushiisa ku dirnay fa minhum iyagoo ka mid ahaaday man mankaasoo arsalnaa aan dirnay calayhi dushiisa xaasibaa dabayl wax dhagaxyaynaysa qururux dabayl dhabanaysaoo wax halaagaysa oo jay wadata sida qoomu luud waa qola kasta wixii lagu halaagay waa inaad garanaysa dabayshaa khatarkaabaa lagu dir wa minhum iyagoo ka mid ahaaday man baa ka mid ahaaday akhadad ay qabatay humankaba asayxatu sayxaa qabatay qolo ka midana waxaa qabatay sayxa sayxadaasi waxa weeyaan sayxatu lcadaab cadaabka qayladiis waana lululidna waa loogu darayo waa la lululay qoladaasna qowmu hamuud ayay ahaayeen wa minhum iyaga ayuu ka mid ahaaday man mankaasoo khasafnaa bihi aanu macnaha la goynay alarda ardad ayaan la jarna isaga iyo wuxuu milkisnaaba dhulkaan la goyn qaaruun iyo asxaabtiisi weeye fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alard isagana dhulkaan lala goyn wa minhum iyagoo ka mid ahaaday man mankaasoo aqraqnaa aanu haftaynay oo aanu halaagnay macnaha weeyaan qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allaahu ilaahay muusan ahaanin wamaa kaana allaahu ilaahay muusan ahaanin liyadlimahum mid iyaga dulminaya mid cadaabaya dembi la-aan ilaahay ma dulmin walaakina kaanuu waxay ahaadeen anfusahum yadlimuun anfusahum naftooda yadlimuuna walaakina kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna kuwa dulminaya anfusahum nufuustooda kuwa dulminaya ayay noqdeen naftoodiibay dulmiyeen macnaha weeyaan markaasaa ciqaabkii dee iyagoonbuu iskaga dhacay markaas qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi mathalu ladiina kuwii mathalkooda iyo tusaalahoodu kuwii tusaalahoodu iyo mahalkoodu ittakhaduu yeeshay min duuni illaahi ilaahay sokadiisa awliyaaa ka yeesha kuwa awliyaayo naasiriina oo ay caabudaan kuwa ka yeeshay ilaahay sokadiisa kuwa tusaalahoodu ka mahali lcankabuuti cankabuud oo kale wey caarada caaro oo kale wey caaradaasoo itakhadat yeelatay beyta guri bay samaysatay asnaamta ay caabudayaan ilaahay sokadiis oo ay cuskanayaan oo ay rajaynayaan nafaca ay ka rajaynayaan waxay ka dhiganta caarada oo kale caaradaasoo guri samaysatay gurigaas wax nafaca ma leeyaha ma lah wax nafaca ma leh maxaa yeelay guriga caaradu kulayl wax ka tari maayo qabowna wax ka tari maayo roobna wax ka tari maayo dhibaato kale wax ka tari maayo derbi ma leh saanqaaf ma leh waxba ma leh haa guriga caaradu waa sidaa ah hoos ma leh waxaasoo dhan wey imaamu alqurdubi wuxuu yidhi waa tusaale ilaahay u yeelay qolada ilaahay sokadiisa asnaam iyo ilaahye ka samaysanaysa oo aan waxba u taraynin maalan guriga caaradu ay samaysata waa guri aan waxba taraynin wax nafaca ma leh qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wa ina awhana albuyuuti guryaha midka ugu awoodda daran ugu daciifnimada badan wa inna awhana albuyuut guryaha guryoo dhan ba isku soo qabo inta guriya wa inna awhana albuyuuti guryaha kan ugu daciifsan la baytulcankabuuti wey cankabuudka iyo caarada gurigeeda weeyaan wa inna awhana albuyuut la baytulcankabuuti weeyaan wa inna whana albuyuuti wa inna whana albuyuuti guryaha midka ugu daciifsan ee ugu liidashada badan la baytulcankabuuti baalka cankabuudka la yidhahda caarada gurigeeda weeye waa guri liita waa guri aan wood lahayn waa guri liita weeyaan low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen kuwa garanaya yaa inay sidaas arrinku yahay maa cabaduuhaa ma caabudeen marka aayaadkan dambe haddaynu mar carabka soo marino si loo wada maqlo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ummaddaa markii laga soo sheekaynayay waa la wada halaagay intii ambiyada ilaahay beenisay fa kullan mid kasta akhadnaa waan qabanay bidenbihi baan ku qabanay dembigiis fa minhum iyagoo ka mid ahaaday man duul axad arsalnaa aan dirnay calayhi dushiisa xaasiban dabayl daran oo halaagays oo quruuraxeeda wadata wa minhum iyagoo ka mid ahaaday man mankaasoo akhadad ay qabato isaga asayxatu qayla iyo dhawaaq oo lagu qayliyey dhulkana lala lululay sida qoladii reer hamuud wa minhum iyagoo ka mid ahaaday manduul khasafna aan la goyna bihi isaga alarda dhulka sida qaaruun iyo asxaabtiis ee dhulka loola jaray wa minhum iyagoo ka mid ahaaday manduul aqraqnaa aanu halaagnay oo aan biyo macnaa ku baabi'inay qoomu nuux baa ka mid ahaa biyaha lagu baabi'iyey fircoon baa ka mid ahaa iyo ciidamadiisii biyaha lagu baabi'iyey ilaahayna wuxuu yidhi intaa ummad la halaagay lama dulmiyineh iyagaa naftooda dulmiyey wamaa kaana allaahu ilaahay muusan ahaanin liyadlimahum idulminaaya walaakina kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna anfusahum naftooda kuwa dulminaaya walaakina kaanuu waxay ahaayeen anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulminaya mathalu ladiina kuwii tusaalahood ittakhaduu yeeshay min duuni illaahi ilaahay sokadiis awliyaa ka yeeshay ilaahyo baadila iyo asnaam kuwa noocaasaa u dhaqmay kamahalilcankabuuti kuwaa tusaalahoodu waa kamahalilcankabuuti caarada tusaalaheeda oo kale wey cankabuudkaasio caaradaasoo itakhadad yeelatay beyta guri samaysatay guriga caaraduna awood ma leh hoos ma leh qorax iyo kulayl ma garanaysaa celin maayo roob celin maayo wax u nafaca ma laha guri noocaasa weeyaan waxaan marka ay nafaca ka sugayaan ama ay caabudayaan waa un sidaas oo kale waina awhana albuyuut baa layidhi marka hadalka waa la adkey guryo oo dhan kan ugu daciifsan oo ugu liid labaytulcankabuuti cankabuudka gurigiisa wey caarada gurigeeda wey low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya inay sidaa xaalku yahay jawaabka iska keeno ma cabaduuha may caabudeen haa may caabudeen ama low kaanuu hadday ahaan lahayn yaclamuuna kuwa og ana haadaa maaluhum tusaalahoodu inuu kaa yahay caaro inay tusaale u tahay maa cabaduuha waxaanay caabudayaan haddii caaro tusaale looga dhigay hadday og yihiin maa cabaduuha may caabudeen macnaha weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina allaha ilaahay yaclamu mid og wey maa aladii kiiba ogyahy yadcuuna yadcuunahu ay caabudayaan min duunihi yadcuuna ay caabudayaan yadcuunahu ay caabudayaan bay ka dhigantay maada markii laga dhigo mawsuul laga dhigo min duuni xaalo ahaadaya caabudaya oo min shayin shay ah oo yadcuuna faacilkeeda ah ka xaalaysa min duuni ama maadana naafiye in laga dhigana waa la sheegado ina allaha ilaahay yaclamu mid og weeyaan ilaahay waa ogi maa yadcuuna inaysan caabudayn min duunihi min shayin waxba wax ay hayaan iyo waxay ku tooran yihiin inaysan jirin markaa maada naafiye laga dhigo ilaahay waa og yahay waxa ay caabudayaan haddii la maa aladii yadcuuna yadcuunahu caydkuu noqon lahaa min duunihi min shayin ah waxba ilaahay kama qarsoona ilaahay waa ogy dee waa ogyahay waxa weeye waa ku abaalmarinayaa waa ka jazaynayaa kufriga iyo xumaha ay samaynaya wa huwa ilaahayna alcasiizu weey ilaahay waa mid qaalib jala wacalaa alcasiizu fii mulkii wey alxakiimu ilaahay weeyaan fii suncih ilaahay waa mid xakiima weeyaan subxaanahu wa tacaala sidaas baa loo tilmaamay oo loo caddeeyey ilaahay waa allahaas weeyaan alcasiiz alxakiim ilaahay weeyaan wa tilka taas baa ilaahay yidhi alamhaalu ee tusaalayaal ah nadribuhaa waxaan u yeelaynaa oo u caddaynaynaa nadribuhaa nubayinuhaa waxaan u yeelaynaayoo waan u caddaynaynaa linnaasi dadka wamaa yacqiluhaa mana fahmayo oo ma garanayo ila alcaalimuuna kuwa caalimiintaa cilmiga leh alraasikhuun tusaalayaasha iyo muhusha iyo amhilada waxaa garta kuwa caalimiintaabaa garanaya tusaaluhu waa inuu khatar yahay marka shay tusaalihii la bixinayo oo tusaalaha waxaa fahmaya wamaa yacqiluhaa baaba laga cabir ma garto ila alcaalimuun kuwa caalimiintaa wey aqoontale wey aladiina yacqiluuna can illaahi caza wajal alle xaggii wax ka garanaya ka fahmaya muraadka uga jeedo kuwa garanaya tusaalahan ilaahay bixiyey muraadka uga jeedo kuwa garanaya kuwaa unbaa fahmaya macnaha weeyaan wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun khalaqa allaahu ilaahay waa abuuray asamaawaati samaawaadkii baa ilaahay abuuray waalarda ardadiina waa abuuray bilxaqi mutalabisan bilxaqi xaalih ilaahay mid ku laran xaq cayaar looma abuurin wey cirar iyo dhulal ba ilaahay baa abuuray subxaana wa tacaala waxa halkan dhaco waxaa la rabaa marka xagga in abaalkoodu xagguu jiraa inna fii daalika kaa isagaa dhexdiisana la aayatan abuurkaas labadaa ilaahay abuuray cirar iyo dhulan cirar iyo dhulal ilaahay abuuray shakligaas iyo qaabkaas badiicay oo xeesha dheer oo cajaa'ibkaana ilaahay u abuuray sancadaa la sugayoo cidna dayactir iyo wax ka samayn iyo wax ka bedelid aan uga baahnayn ilaa maalinta ilaahay cirka abuuray ilaa maalinta dhulka la abuuray bal cajaa'ibta arag sidoodii ah arrinkaas laaayatan aayad baa ugu sugan baa ilaahay yidhi inna fii daalika buu ahaaday kaa dhexdiisa laaayatan aayad lilmu'miniina kuwa mu'miniinta iyo musadiqiinta oo rumaynaya alla jiriddiisa wujuudkiisa iyo waxdaaniyadiisa kuwa aaminsan kuwaas weeyaan baa aayadda ugu suganta utlu akhri qaala tacaala utlu akhri maa kii akhri uuxiya la waxyooday ilayka xaggaada min alkitaabi kitaabka xaggiisa waxa xagga kitaabka waxa laguu waxyooday waxa laguu waxyooday oo min alkitaabi ah ee qur-aankan majiidkaa ee sharafta badana oo ilaahay kuu waxyooday ka akhri oo dee akhriskiisaaba qur-aanka ilaahay loogu dhowaanaya qur-aankan la akhrinayo utlu maa uxiya ilayka min alkitaabi akhriskiisaas taqarab ilayhi ilaahay uguba dhowow bitilaawatihi wa tardaadihi akhrintiisa iyo ku celcelintiisa inaa akhridid oo akhridid oo akhridid oo ku celcelisid oo dhammaysid oo soo bilowdid oo wadid iyadaaba cibaada macnaha weeyaan qur-aanka waa la akhriyaa waa ajir badan yahi taa waa mid shaqooyinka laysku diray ka midta utlu maa uxiya ilayka min alkitaab waaqimi salaata salaadana og baa la yidhi salaadana og wey ogiddaasi waa salaada daa'im ogiddeeda arkaanteeda iyo shuruuddeeda iyo aadaabteeda ilaali fa innahaa cimaaduddiin salaadu diinkaba tiirkiisi weeyaan maxaa yeelay inna salaata salaadu tanhaa waxay reebtaa saaxiibkeed bay ka reebaysaa cani ilfaxshaa'i waxa fuxshiga iyo walmunkari munkarka ayay ka reebaysaa waa salaada salaada ah ina asalaata baa layidhi ina hore laga geli asalaata al baa la geli salaada jaamicada ah oo jamcisay shuruurdeedii iyo aadaabteedii khushuucdeedii iyo axkaamteedii la dhammaystiray qofka salaadaa tukanaya marka uu tukado sidii la rabay u tukado salaadiisana uu khushuucay alla cadamadiisa uu soo xaadirsaday mutadabiran limaa yatluu wuxuu akhrinayana uu tadaburayo salaada ayadaa tanhaa waxay reebtaa can ilfaxshaai wixii fawaaxishka iyo walmunkari munkaraadka waxaasay ka reebaysa qofka hadow mar salaadiisu habboon tahay xumahaasayba ka ilaalinaysaa ee qof xumihii ku dhex jira haddaa aragti salaadiina tukanaya salaadii lafteedii baaba wax u dhiman yihiin macnaha weeyaan arrinkii saasuu ku soconaya ina salaata tanhaa can ilfaxshaai walmunkar sidaa weeyaan aad iyo aad bay u cajab badan taha salaaddu waa la leeyahay dee qofka iyadaa ka reebaysa xumaanta xumaantay ka qabanaysa mar hadduu isagu si wanaagsan salaadda u ogo oo ula yimaado xumahaasay ka reebaysaa baa lagu leeyahay marka fawaaxishtii iyo munkaraadkii iyo waxaasoo dhan iyadaa qofka ka hor istaagaysa ina salaata tanhaa can ilfaxshaa'i walmunkar ayay ka reebaysaa wey waxaa la tilmaamayaa marka salaada dee salaada ah oo midda la rabo ah waa salaadaas macnaha weeyaan marka ku dul horta akhri baa la yidhi marka koowaad akhrintaas waxaa la yidhi sayd cumar baa radia allaahu canhu nin tuugaa loola yimido xaday soo yidhi gacanta ha la gooy soo ninkii wuxuu yidhi lima tuqdacu yadii maxaa gacanta la ii goynaya maxaa gacanta la ii goynaya nin axkaamtaan yaqaanay ma ahayn oo qofkii waxaday in gacanta la gooyo inay tahay lama socon cumar baa wuxuu yidhi waa bimaa amara allaahu fii kitaabi dee ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay saa ninkii baa wuxuu yidhi utlu calay dee igu akhri igu dul akhri bal ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku sheegay bal igu dul akhri markaasuu akhriyey bacda acuudu biاllahi min الshayطan الrajiim wالsaariqu wالsaariqatu faqdacuu aydiyahumaa jazaءa bima kasaba nakaala min allahi wallahu casiizu xakiim buu ku akri markaasuu wuxuu yidhi kii saariqa ahayn waxaday wallaahi maa samictuhaa inaan hadda ka hor maqal bay walow samictuhaa haddaan maqli lahaana maa saraqtu waxba ma xadeenba marka dadka in diinta lagu dul akriyo la gaarsiiyo la fahansiiyaa loo baahanya markaasaa ka bacdi gacantii in la gooyo uu amray say cumar marka wuxuu jideeyey in taraawiixda jamaacana lagu tukado dadkana qur-aanka la maqashiyo qur-aanka lagu akriyo dadku qur-aanka halkaa ka dhegeysan ummaddu qur-aanka ha maqasho wa haadaa huwa sababu fi mashruuciyati taraawiix in ummaddu qur-aanka maqasho tanta lagu akriyo qur-aanka ee qur-aanka o dhan halkaa ka dhegeystaan ina salaata tanhaa cani alfaxshaa'i walmunkar waladikru llaahi ilaahay dikrigiis ayaa akbar weyna min kuli shay fi dunyaa ilaahay dikrigiisa iyo xusidiis baa akbar weynan badan wey ilahay xuskiisa waa maxay ilaahay cadamadiisa iyo jalaalkiisa in qofku soo xaadirso salaadiisa iyo markuu wax gadanayo iyo markuu wax beecinayo iyo arrimaha noloshiisa oo dhan ilaahay waxaa la rabaa xuskiisa inuu ku laran yahy wala dikru llaahi akbar walaa takfal canhu dikriga ilaahay haalmaamin fii jamiici shu'uunika arrimahaada oo dhan suuq iyo masaajid iyo madariso iyo bannaan meeshaa joogtiba wallaahu ilaahayna yaclamu mid og weeyaan maa tasnacuuna waxa aa sanaynaysaan yaclamu ilaahay wuxuu ogyahay jamiica acmaalikum acmaashiinna wadarahaanteed dhammaanteed iyo wa afcaalikum afcaashiinna dhammaanteed baa ilaahay ogyahay deedna waa ilaahay waa idin abaal marinayaa wey salaadda waxaa la yidhi saddex khasladoodoo waaweyn baa ku jira ikhlaas iyo khashyo cabsi iyo dikriga ilaahay ikhlaaskaasi qofka wuxuu amrayaa macruufka khashyada iyo cabsiduna munkarkay ka reebaysaa qofku markuu cabsado munkarkiiba iska ilaalinaya dikriga ilaahay waa qur-aankee waxa weeyaan waxbuu amrayaa qur-aanku waxbuu reebayaa salaad kasta fa kullu salaatin laa yakuunu fiihaa salaad kasta ousan dhexdeeda ahaanin shay-un min haadihi alkhilaal sifooyinkaas saddexda ah salaaddii laga waayo falaysat bisalaatin salaadba maaha salaad maaha salaadda salaadda middaa weeye mid waxaa jira iska muuqaal ah salaadaho qofku macnaha sawirkii ilaa hadda sawir haddii meel lagu qabto qofkii xaqiiqaa maahe waa sawirkiisa waa ujeedaa qofkiina meel kaloo jooga wax salaad sawirkeeda iyo salaad salaadaa jidho oo ruuxdeeda salaad naf ku jidho oo hagaagsan oo salaaddii la rabay ah salaaddaas wanaagsan allahna waafajiyo waxaa dhacday nabiga calayhi salaatu salaam baa waxaa lagu yidhi nabi allow ninka hebel la yidhaahdo habeenkii salaatuleyl buu tukanaya ninka hebelo salaatuleylka tukan jiray waxbuu xada markaasaa waxaa la yidhi wuxuu yidhi satamnacuhu salaatuhu salaaddiisaa u diidi doonta salaad hadduu tukado hagaagsan salaaddaa munkarka ka reebi doonta rawaahu lbazaar nabigu wuxuu uga jeedaa calayhi salaatu salaam salaadda wejka ugu kaamilsan markii loo tukado qofka xumahay ka reebaysa ilaahay bay u dhoweynaysa xumahana waa ka reebaysa ina fulaana yusallii bileyl faidaa asbaxa habeenkiisa u tukanaya markuu abarisa riwaayo kale saraqa waxbuu xadaya habeenkiina waa taaganya markaasu wuxuu yidhi inahu sayanhaahu maa taquulu waxa aad sheegaysaa u diidi doona oo waxaa sheegaysa waa salaadda aad sheegaysa baa ka celin doonta rawaahu axmed imaam axmed baa wariyey sanadkiisuna waa fiican yahy darsigeenu intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclamu bisawaab